أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa talaado lixda bisha dulqacda kun afar boqol afartaniyo shan hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa duqeyno xooggan oo khasaa'ir dhaliyay ka fuliyey gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya shil gaariyo sababey khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay duleedka magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya shirweynihii labaad oo u dhexeeyey beelaha dega wilaayaadka mudug galgaduud iyo shabeellada dhexe ayaa kusoo gebagaboobay deegaan dhaca bartamaha dalka soomaaliya dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa gebi ahaan albaabada isugu dhufatay xeradii iyo saldhiggii ay horey uga furatay dalka soomaaliya wilaayada jubbada hoose iyo bulshada degmada kamsuuma oo iskaashinaya ayaa ku guulaystay xeradda far inta badan uu ka fatahi jiray webiga jubba ee mara degmadaasi askarta aybin oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayaadka islaamiga bakool iyo galgaduud الله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي ب- waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo u diyaargarooba haatan iyagii oo faahfaahsan diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa duqeyn xooggan oo khasaa'ir dhaliyey ka fuliyey gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka itoobiya xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixinta warkan inoo haya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda xabashida itoobiya waxay saacadihii lasoo dhaafay weerar culus oo duqeyna ka fuliyeen magaalada shawa ee gobolka amxaarada waxaa lagu soo warramayaa in halkaasi uu ka dhashay khasaare culus oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dadka ku dhintay weeraradan waxaa ka mid ahaa shakhsiyaad reemiyi ah oo magaalada socoto ku ahaa sidoo kale duqeymahan ayaa waxyeello culus gaarsiisay mid ka mid a iskuullada ku yaala magaalada iyadoona dhaawac culus uu soo gaaray mid ka mid a macallimiinta halkaas xaaladda dalka itoobiya ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xumaanayso iyadoona dagaaladan oo sii xoogaysanaya ay ku fidayaan deegaano hor leh oo ka tirsan dalka itoobiya jasaakallaahu khayran walaalka shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay duleedka magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya cabdulqani maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya waxa uu ahaa shil gaari oo aada u xooggan oo xalay ka dhacay duleedka galbeed ee magaalada hargeysa kaas oo ay ku dhinteen laba wiil oo dhallinyaro ah labada wiil ee dhallinyarada ah ee shilka ku geeriyootay ayaa lagu kala magacaabi jiray saciid maxamed cumar samriye iyo xamse khaalid cabdulaahi fallaago waxa uuna shilku yimid kadib markii ay isku dhaceen labo gaari oo kala ahaa gaari yar oo nooca raaxad ah iyo gaari booyad ah dhulka uu ka arrimiyo maamul goboleedka ashhada la dirirka ee isku magacaabay somalilan waxaa ku badan shilalka gawaarida kuwaas oo dhaliya khasaare naf iyo maalba leh tirikoob la sameeyey ayaa muujinaya in sanadkii hore oo keliya gobolada uu ka arrimiyo maamulkan ay ka dhaceen ilaa lix kun shan boqol soddon iyo lix shil kuwaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya boqol sagaashan iyo sideed qof kuna dhaawacmeen shakhsiyaad kale oo tiradoodu gaarayso afar kun sideed boqol iyo sagaashan ruux mahadsanid walaalka shirweynihii labaad oo u dhexeeyey beelaha dega wilaayaadka mudug galgaduud iyo shabeellada dhexe ayaa kusoo gebagaboobay deegaan dhaca bartamaha dalka soomaaliya marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya wuxuu ahaa shirweynihii labaad ay isugu yimaadaan beelaha muslimiinta ah ee dega gobollada dhexe ee dalka soomaaliya shirweynahani waxaa ka soo qaybgalay nuqubada qabaa'ilka wilaayaadka shabeellaha dhexe galgaduud iyo muduga iyo mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta oo ay ugu horeeyaan owlaadda wilaayaadkaasi saddexda ah ugu horeyn waxaa shirweynaha laga akhriyey bayaan ay si wadajir ah u soo wada saareen beelaha muslimiinta ah ee ka soo qaybgalay shirka waxaan allah uga mahadcelinaynaa guulaha uu siiyey muslimiinta ku dhaqan gobollada dhexe ee soomaaliya iyo inuu jebiyey cadowgii ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolladan waxaan bogaadinaynaa midnimada iyo iskaashiga walaaltinimo ee looga hortegayo cadowga duulaanka ah waxaana dardaarmaynaa in arrinkaas la sii joogteeyo in sha allah waxaan sare u sii qaadi doonnaa dadaalada socda ee lagu faafinayo barashada diinta islaamka laguna suulinayo jahliga iyo casabiyadda waxaan sidoo kale ballan qaadaynaa inaan u taagannahay difaaca ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan beelaha walaalaha iyo deriska nala ah ugu baaqaynaa inay nala qaataan ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaca diinta intaas kadib waxaa howlkooda ku socday shirka kelimaad kala duwan oo qayima ah ka jeediyey nuqabadii soo xaadiray iyo mas-uuliyiintii ka qaybgalay weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo ka qaybgalay shirkani ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad qayim ah qof kastoo adinkeeda ka mid ah kitaabka ilaahay ha qabsan waatasabu bixablilaahi jamiican kulligiin ka qabsada kitaabka ilaahay walaa tafaraquu hana kala tegina aqligiinna iyo fakradiina iyo wejiyashiina iyo qabaa'ilkiina kala duwan waxba idinka dhibi maayaan haddaad qabsatiin kitaabka ilaahay waa xalka keliya ee lagu noolaan karo adduunkan oon ku jiri karno gaaladii waa fahamtay waladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacdi sidoo kale waxaa shirka labaad ee wadatashiga ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamsa war soomaaliyey xataa waxaad gebteen soomaalinimadii soomaalidu dad ma ahayn ayagoo reer baadiye ah oo reer guuraa ah oo ma garanaysaa aan maraakiis iyo dugsiyo sare iyo macaahid midna ka soo bixin ay waxay lahaayeen xuquuqay ilaashadaanay lahaayeen badnimay lahaayeen dunaa ku jirtay nin xuquuq ou asagu leeyahay xoolo uu leeyahay dulaal kama noqdo ogaada niman yahow waaba ogtihiine waa midaad isaga timideene waa midaad hubka u qaadateene waa midaad naf iyo maalba u bixiseene nin xuquuq asaga uu leeyahay dulaal kama noqdo nin caruurtiisa iyo gurigiisa iyo deeqda asaga uu leeyahay dulaal kama noqdo waxaadna og tihiin waxaan magacyada kala duduwan laho tirada badan inay dulaaliin noqdeen oo qolo kale ay dulaaliin u noqdeen marka waxay daliil u tahay inaysan waxaan ayagu lahayn ay daliil u tahay isla sidoo kale waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduusha oo cabdulaahi abukhaalida ayaa kelimad muhiim ah ka jeediyey shirweynaha ay isugu yimaadeen ugaasada iyo nuqubada beelaha dega gobolada dhexe ee soomaaliya ragga maaragtay saquurta mujaahidiinta gaar ahaan ragga juyuushta iyo ribaadka ku jiro waa laidin duceeyey runtii muslimiinta farxad iyo maaragtay bishaaraad badan idinkaas oo ilaah idinku dhigay ka sabra hoosha aad wadaan cadowgana dhabarka ku toogta oo u badiya darabaadka iyo maaragtay weerarka u badiya jazaakum allahu khayran mu'tamarkan ayaa ahaa mu'tamarkii labaad ay isugu yimaadaan beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe galgaduud iyo mudugga kaas oo iyagu aadhaysanayeen difaaca ku dhaqanka shareecada islaamka aad buu u mahadsan yahay marwaan dowladda riddada ah ee imaaraadka carabta ayaa gebi ahaan albaabada isugu dhufatay xeradii iyo sallagii ay horey uga furatay dalka soomaaliya nuur cali warsame abusheebaya warkan inoo faahfaahinaya dowladda ritada ee imaaraadka carabta ayaa bilowday inay soo gebagabayso joogitaankeeda militariya ee magaalada muqdisho kadib howlgalkii xero gordon xerada jenaraal gordon oo ahayd saldhigga ugu weyn ee dowladda imaaraadka carabta ay ku leedahay koonfurta soomaaliya ayaa albaabada loo laabay waxaana laga daabulay gaadiidkii gaashaannaa iyo qalabkii kale ee yiilayee gudaha xeradaas dekadda magaalada muqdisho waxaa ku soo xirtay markab ay leedahay imaaraadka carabta kaasoo lagu daabulayo gaadiidka dowladda imaaraadka ay ugu talagashay maleeshiyaadka ay u tababartay la dagaalanka shareecada islaamka muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa laga dheehan karay gaadiid tareelyaal ah oo gaadiidka gaashaaman ee imaaraadka carabta iyo kuwa aan xabaddu karin ee ka daabulaya xerada jenaraal gordon weerar ay mujaahidiintu ka fuliyeen oo muqdisho tobankii bishii februaayo ee sanadkan ayaa galaaftay nolosha saraakiishii dowladda imaaraadka wakiilka uga ahayd dalalka soomaaliya iyo yemen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay waxaa jiray khilaaf u dhexeeyey xasan gurgurtay iyo imaaraadka carabta arrinkaa oo ka dhashay lacago loogu talagalay maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka uganda oo la musuq maasuqay iyo arrimo kale oo la xiriira hanaanka loo maareeyey maleeshiyad ee abuurdubay qalabaysay oo lagu laayay dagaallo ka dhacay bartamaha soomaaliya aad buu umahadsan yahay buusheyba wilaayada jubbada hoose iyo bulshada degmada kamsuumaha oo iskaashanaya ayaa ku guulaystay xeradda far inta badan uu ka fatih jiray webiga jubba ee mara degmadaasi sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman
halkani waa xaafadaha dhinaca bari ee degmada kamsuuma waxaan gaaray shalay gelinkii dambe xilli uu heer gebagaba ah marayo mashruucaad u ballaaran oo lagu xirayey arjin ama buur weyn oo difaaca u ahayd magaaladan si aysan u saamayn fatahaad uu sameeyo webiga jubba taas oo aan wax dayactir helin tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii goobta ee shaqada ka socotay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiintii wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo uu hormuud u ahaa sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayadan mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada kamsuuma sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada haddii ay yihiin waxgarad ganacsato iyo dhallinyarada magaalada ayaa halkaas dadaal dheeraada ka muujinayay ugu horeen waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis ayaa andalus kula hadlay halkii ay ka socotay xiridda arjinka weyn wuxuuna faahfaahin ka bixiyey waxaa soo dedejiyey uu istaagidda hawshan muhiimka ah halkan haddaan taaganahay oo aad u jeeddaan waa degmada kamsuuma dhanka bari baa ka taaganahay halkan markaan waxaa ka socda waa shaqo oo caalami ah baa ka socota shaqadaas oo ah waa shaqo baaladan aad u jeeddaan halkaan taagan ay qabanayso markii aan fiirinay degmada kamsuuma bulshadeeda iyo qaabkeeda aan la tashanay waxaa noo sheegan in fataxaadii sannadahan soo dhaafnay ay magaalada ku baabi'inaysay dhankan bari biyaha ka soo galaayeen waxaa noo sheegeen in magaalada halkaan haddii laga xidho in ilaahi subxaana wa taala si aan rajaynayno biyaha ka badbaadayn baa noo sheegeen intaas markan waxaa isla qaadanay bulshadii iyo walaayadii iyo markii ay tashteen halkaas in la xidho halkaa markaad u jeeddaan waa laba kilomitir oo isku weera waay oo bartii biyaha ka soo galaayaan ah ilaahay subxana taala nagu guuleeyey allahaasaa mahad iska leh ilaahay noo fududay nabadoon qaasim cali xuseen oo ka mid ah waxgaradka degmada kamsuuma ayaa dhankiisa isdultaag ku sameeyey caqabadda weyn ee buurtan baabeedo uu ku ahaa degmada arjinihii muxaafadada degmada kamsuumo ee walaayada jubbada hoose saa arkaysaan arjinkan wuxuu ka soo bilowdaa laamiga ee laga soo dega magaalada muxaafadada oo ay naga xigto waqooyi wuxuuna u soo dhammaanayaa bari magaalada waxaa laga xihay insha allahu tacaalaa aarjinihii biyaha fatahaadda ee musiibada magaalada ku ahaa sidoo kale xubnihii dhaqanka ee aan kula kulmay halkii uu ka socday mashruuca waxaa ka mid ah nabadoon shariif nuuraani shariif mawlaana isagoona baaq dheer u diray dadka magaalada kol hore uga barakacay fatahadihii la soo dhaafay afartan sano meel aan la dayactiraan dayactirnay innagoo isku duuban waxaan ka shaqaynay laba kilomitir koraan u soo qaadnay buurta beder idinka aad taqaaniin reer kamsuuma haddaad tihiin maanta koraa loo qaaday kamsuumana waxaan leenahay imaada oo maalgashta kamsuuma raggii ka qaxay soo dhowaada kuwii joogeenna hadda maalgashi ay bilaabeen waa mid ka mid a tallaabooyinka looga gaashaamanayo dhibaatooyinka ka iman kara fatahaadaha ama ka dhalan kara haddii aan laga hortegin waxyaabaha saameynta ku reebaya bulshada gaar ahaan waxay wilaayada xoogga saartay la socodka faraha iyo xaaladaha jiinka webiga waxay sidaas darteed qaaday tallaabooyin ay u kaashatay qeybaha bulshada si la isku garabsado ilaalinta deegaanka iyo badqabka beeraha iyo dadka intaba askar taa'ibiinah oo ka soo wada baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayaadka islaamiga bakool iyo galgadood aanu ku horeyna wilaayada bakool warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cabdiqaadir maxamed rabaani cadow xasan cabdiraxmaan waa askari toobadkeen ah oo kasoo baxay safka maleeshiyaadka maamulka ashaadala dirirka ee koonfur galbeed ee amxaara kalkaalka ah ka hor inta uusan ridoobin waxa uu ka xamaalan jiray magaalada baydhabo ee gobolka baay halkaas ayuuna markii dambe iska diiwaangeliyey si uu u noqdo askari la dagaalama diinta islaamka cadow xasan ayaa idaacadda islaamiga al andalus oga sheekeeyey askarinimadiisii iyo tababar loogu qaaday dalka masar iyo farumihii lagu shubay ee galgaduud maleeshiyaadkii isaga la midka ahaa iyo waxyaabihii ay kala kulmeen halkaas
deegaankay buurdhuunlaga dhaladay maydharay baydhow in bay anoo baydhow ka shaqaystaa ilaahay maad ii shukri lehe namantaas dhahi baydhow ada geebtileeda maad melile ku qorate halas buu aroognay diyaarina noosaaday hamara nijey gobolka horanana leleya nanijey tuma isiyeed malmooda ka jara meelina wal noo gaday masarana ningaade masara sedabalood haroogni meelanaanay tababaray walhananag walala sameeye may kumada ayaada saafis ee in shagday wadaada walgaab anglaynaya masaariya dadka tababarase hamaran aan inagi hamar hatan aradoo lama bulood rogin aradina noogaada leynaan inay lama bulood arogin ada bale shanaadse goryaalna ningebe meelana noogaaday shabeelada dhaawananije daranima meela siin rognada shanto maalmoosay birogne xaalada humaatay meeli mujaahidiin jarjartiyanbay dhatama isla iska galan hoobay halkaas ibirkay bisurume galnyaha korintega inageen gobolkay jeen hoga iyo wadana gobolkay jeen ada walahay hukumi aadan ya walalahay hukumi sagaal balooda habsaha amaray ka jari hoobay ha dhamaysade arow habaal yar hoobay ana bayna in sheegday aradil injeyne ilaahay fursadiisa ila mugid atiyo fuda ku eraydi ido odweyn ekoy tikida ku jarade salaasu aba diyaari haray bay dhowe koy sida ilaahay maadi shukri lahatana bur un legoy ilaahay khayr see mujaahidiin dhangagoy sidisana ku madaaya askarigan toobadkeenka ah ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa taa'ibiinta kusoo qulqulaysa wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kuwaas oo ka faa'iidaysanaya baaqyada toobadkeenka ah ee ay jeedinayaan hoggaanka mujaahidiinta iyo nuqabada wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya dhanka wilaayada galgaduuna warbixin ku saabsan askarta isu soo dhiibtay waxaa inoo haya walaalkeen yaasir cumar cabdiraxmaan axmed iyo ibraahim cabdiraxmaan axmed waa laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta oo iyagoo taayibinaha lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud askartani oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxay iyagoo taayibinaha isku soo dhiibeen wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud waxaana lagu soo bandhigay degmada caalbuur ee xarunta wilaayada markii toobada loo qabtay kadib ayaa waxay idaacadda islaamiga ah ee andalus uga warbixiyeen qaabkii ay ugu biireen murtadiinta iyo sababta ku kaliftay inay kasoo baxaan safka cadowga allah iskuna soo dhiibaan mujaahidiinta waxaa saddex maxaa waaye ibraahim cabdiraxmaan axmed waxaan qaabkan u beelay daarsanaan daarsanaan aan joogay innagoo dhallinyaro badan ahaan ka tagnay xagga dhuusmareen baa tagnay xeraa nagula xareeyey laba bilood maa xeraa ku xaraysnayn haa meel iyo midna umaana bixi jirin anaa meel u baxay midna ma ahayn bartaasna ugu xaraysnayn marka adiga bartaasna isaga xaraysnaa jirnay adiga cawey dambe aan jaaniska helnana aan xerada kasoo boodnaa sidii uga soo cararno afar qof waxaan la soo xirnay odayaashii nabadoonnada ah ayaan wacnay iyunkaa waxay la hadleen odayaada muslimiinta la hadlay si waxaa naloo soo dhaweeyey sanaha naloo soo dhaweeyey wax dhibaataa midna ma aanna arag waxaan ugu baaqayaa walaalaha muslimiinta inay ahaayeen isku soo dhiibaan tobakeenku waa furan yahay hadda aad iyo aad si wanaagsan loo soo dhaweeyaya waxaan ugu baaqayaa magaciigu saddex cumar cabdiraxmaan axmed xabaalitaan ka ahay anigoo meeshaas joogo ayaan oo dhagax ka shaqeeya ayaan yana la qalday ragoo la qalda waa taqaanaa dhalinyaraha layidhi meeshan waxbaa yaale kaalay soo haabta lacagaha taalle waa balaayo midoobe waxa waaye meesha waa tagnay markaan labaatan habeen camal joogna waxa waaye meesha waan anfici wey annaka hawshan iska taaban waxaa lawada horta meesha maxay tahay saatan waana la dareemaba xeradii noo dhuujiyeen waxay dhaheen ilaa shaqada gashiin nin dhaqdhaqaaqi kara male xerada ku xariisnaayeen maashaa layidhi walaa marka markii isaan noo suurto gasho asag dhahanay dee ilaahayma awey dambe ilaahay qadartiisa inkuu iska qayiliyo iska nin walba iska marqaamayaa bacdal maqrib ah hoos iska taabantaa nimba mar bax afar sanada nimba mar u bax alleemahaas diini horta inta boqolkiiba boqol ma oolin sharaa islaam ma oolin xaalada nololoodii ay ku jiraan xaalad xun waay nin walaalo kamidahana soo wacay wuxuu yiri meesha soo qaada meesha soo qaada meesha soo bax meesha ilmi soo bax culamadaan soo wacnay wax walbaan soo wargelinay saasaan kusoo baxnay walaayadii markaan nimadna boqolkiiba boqol si wacan noo soo dhaweeyeen wallaahi bilaahi ilaahay dartii markaala wanaag wacan aan la kulannay waxaa waaye horta annaka niyadda waxaa nooga jirtay markaa meesha tagtiin nin waa laydin heli doonaa waa laydin magaciisii doonaa waxaa waaye welwel aa nugu jira sooma walaayadu si fiican ay nooga farxiday kheyr ilaahi ha siiyo hadda ninka jirana waxaan ugu baaqayaa inuu hadda mataqaanaayey uu ka yimaado walaayadu hoos yimaado sida annaka hadda ay walaayadu ay noo dhaqday ayay u dhaqeen maahan wax ka weyn oo la martiyihiin allah idin sharfo waana sharafteen kheyr ilaahi ha siiyo askartani taayibiinta ah ee lagu soo bandhigay degmada caalbuur ayaa kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyey askarta taayibiinta ah ay si raxanraxan ah usoo gaarayeen wilaayaadkii islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya warbixintaasna waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andulus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka duhurnimo warkan mid la mid ah ayaa inoo madal ah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu